dhegeysta wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo milatariga somalilan oo ka socda magaalada laasacaano xukuumadda somalilan oo ka hadashay dagaalka saaka ka qarxay laasacaanood rasaas goosgoos ah laga maqlayo magaalada garowe ee caasimadda puntland madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay in laga heshiiyey waa doorashada lagu muransanaa oo maalmahan ka taagnayd koonfur galbeed soomaaliya ganacsatadii ku hanti beeshay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha oo dabayaaqadii bishii dhammaatay oo lagu wareejiyey lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan subax wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin lixda bisha febraayo sannada labada kun saddexiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa war ka soo saartay dagaal saaka ka qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool saaka subaxii hore ayaa waxaa weerar kusoo qaaday fariisimaha ciidamada somalilan iyo xarunta ay degan yihiin golaha wasiirada somalilan ee magaalada laascaanood kooxo hubaysan kuwaasoo ay soo abaabuleen garaadyada nabaddiidka ah ee ku sugan magaalada ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan kooxaha weerarka soo qaaday ayaa ah kuwa horey ay uga digtay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaana ka mid ah koox xag jir ah kuwaasoo magaalada ay soo galeen garaad waa garaadyada nabaddiidka waa sida lagu yiri qoraalka goorlow kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ciidamada qaranka somalilan ayaa iska difaacay weerarka argagixiso waxayna ku dhufteen dharbaaxo kulul wixii khasaare dib ayay xukuumaddu ka sheegaysaa ayaa lagu yiri bayaanka magaalada laasacaanood ee gobolka sool oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka jirtay xiisad u dhexaysay somalilan iyo dadka deegaanka kadib mudaharaadyo isdabajooga oo ay halkaas ka socdeen garaadyada ayaa iyaguna oo ku shirsanaa maalmihii lasoo dhaafay shir aya ka tashi uga socday gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood ayaa iyaguna soo saaray goordhow war-saxaafadeed ay ku sheegayaan in aysan kasii mid noqon karin maamulka somalilan oo shan iyo tobankii sannadood lasoo dhaafay maamulayay dagaalada ka socda magaalada laasacaanood wixii kasoo kordha wararka iyaga ayaad ku maqli doontaan magaalada garowe xarunta gobolka but puntland saaka waxaa iyaduna laga soo warinayaa inay ka socoto rasaas goosgoos a xalay waxaa magaalada gudaha usoo galay ciidamo dhowaan sheegay inay yihiin guutada labaad waa labaad ee danab kuwaasoo diidan diiwaangelinta doorashada qaybo ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada garowe ayay saaka xirteen ciidamadaas isku socodka gaadiidka ayaa hakad ku jira qaybo ka mid ah magaalada goobaha ganacsigana sidoo kale waa ay xiran yihiin dhammaantood wariyaha dalsan ee ku sugan magaalada garowe xasan haykel ayaa sheegaya in xaaladdu ay haatan tahay mid cakiran wixii warara kasoo kordhana wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen oo xalay xilli dambe warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ee gobolka baay kadib shirka dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed oo shalay bayaan laga soo saaray ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo xaflad lagu gunaanudayay islamarkaana lagu soo dhaweynayay heshiiska laga gaaray khilaafkii doorasho iyadoona labada kun afariy labaatan loo ballamay inay qabsoonto doorashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in koonfur galbeed wixii hadda ka dambeeyo ay isla qaadatay doorasho midaysan islamarkaana aan wax caqabadah jiri doonin waa sida uu xafladda ka sheegay
runtii qof gumaystay iyo cid ishaysatay oo kubad ku dheeraysay iyo cayaar lagu kala adkaanay midna ma jiri annaga dhanaa guulaysanay xukuumadda koonfur galbeedaa guulaysatay madaxdii iyo mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii iyo musharaxiintii iyo hay-adihii kala duwanaa oo ayagana arrintan ka doodayaa guulaystay nin walba oo reer koonfur galbeed dadka soomaaliyeed oo dhanna way wada guulaysteen waxay uga guulaysteen waxaa waaye doorasho heshiis lagu yahay koonfur galbeedoo heshiisa hal doorasho oo dhacayso wax ka fiican oo la heli lahaa male nin kastoo musharaxa maanta wuxuu usoo diyaargaroobayaa siduu sheegay alaafgooye doorasho cusub dad isla socdo berri markii la doorto wakhti kale aanan ka dhumaynin aanan baarlamaan baa la dhisaya la dhahaynin baarlamaan iyo madaxweyne la dooranayo sida istiidadoo kale yuu heli doonaa marka cid gooni oo laga guulaystana ma jirto cid gooni oo guulaysatana ma jirto waxaa guulaystay dowladda koonfur galbeed waxaa guulaystay shacabka koonfur galbeed waxaa guulaystay dadka soomaaliyeed oo dhan marka soomaali oo dhan iyo cid kasta waxaan leeyahay hambaryo dib u heshiisiintii iyo nidaamkii iyo wixii inta loo joogay sida sharafta lahay ku soo dhammaatay oo si gooni ahna aan rabo haddana inaan ugu mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo runtii si daacadnimo ah odaytinimo leh mas-uuliyad ku jirto inta wakhtigiisa ugu dhammaa isagoo shaqo badan ay u taallo laba jeer ku soo noqday uguna soo noqonayana in aan dib loo noqonin oon lagu habsaamin waxa hadda socda ee hore loo socdo dowladhiskana la toosiyo wax la wada isla leeyahay ee la wada ogol yahayna la sameeyo madaxweynahana aad ugu mahadsan yahay shaqadii fiicneyd oo nala qabtay mar walbana waa uga mahadcelinaynaa insha allahu dalkan dadka iskale waa dadkan hadda xilalka kuwa raadinayo iyo kuwa haayo cid laga leeyahay male dalkan iyo dadkan iyo dowladda waa wada leenahay waxaa sharaf noo ah inaan wada ilaashano nabadda aan ilaashano dowladnimada aan ilaashano dib noqonin inta hadda la hayo iyo inta maqan la raadiyay haddii ay dhacdo in la isku mashquulo dib loo noqdo inta hadda hayana waa la weynayaa intii hore u noqnayn horey usii dhimaysaa marka dibbac intaas la eg ma hayn karno mana maanta mana loo baahno qarnigan iyo marxaladan hadda la marahay in inta dib loo noqdo la isfuuriyo oo la yidhaahdo hebaa inta taagnaa iyo hebaa
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulcasiis lafta gareen halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhageysanaysaan ganacsatadii ku hanti beeshay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha bishii janaayo ee sanadkan ayaa lagu wareejiyey lacag dhan boqol kun oo doolarka mareykanka munaasabad ka dhacday xarunta hormuud salaam foundation ayaa lagu guddoonsiiyey guddiga ganacsatada suuqa bakaaraha lacag dhan boqol kun oo doolarka mareykanka oo ay hormuud salaam foundation ugu deeqday taakulaynta dadkii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha kow iyo labaatanka bishii janaayo ee sanadkan gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey guddiga ka kooban culimada iyo ganacsatada wuxuuna sheegay in ay ku kaalmeynayaan ganacsatadaas lacag dhan boqol kun oo doolarka mareykanka
waxaan maanta halkan aan u joognaa inaan idinku wareejino lacag boqol kun oo dollar ah waan ugu deeqnay ku kaalmeynayno dadkaa soomaaliyeed ee dhibaatada uu ka soo gaaray dabkii ka kacay suuqa bakaaraha taasoo ay in badan ay ku hanti beeleen sida aan aan la soconno hantida halkaas ku burburtay oo lagu qiyaasay ilaa iyo in ku dhow hal milyan iyo bar waa culays weyn oo soo gaaray dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan kaaga mahad celinno oo istaagidda aad u istaagteen hawshaas ayada ah oo aada isuxel saarteen oo aada u qunteen oo aada u wadeen mataqaanaa dadaalkaas aada dhaqaala ugu aruurinaysaan waxaan allah subxaana watacaala aan idin aan kaaga baryaynaa inuu ku daro miisaankiina xasanaadka ajri xasanaad uu idinka siiyo midda kale waxaan halkan baaq uga darayaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan haddii ay ahaan lahayd ahaan lahaayeen ganacsatada iyo shacabka iyo dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhammaan in gurmadkan iyo garab istaaggan la garab istaagayo dadkaas ku hanti beelay dabka ka kacay suuqa bakaaraha in laga wada qeyb qaato isla markaasna gacan iyo garab lagu siiyo guddigan ka kooban ganacsatada iyo culimada ee u istaagay hawshaas iyada ah waan bogaadinaynaa runtii dadaalkan ay wadaan culimmada iyo guddiga ganacsatada uu mataqaanaa hogaaminayo guddoomiyaha suuqa bakaaraha xasan mire iyo culimmada halkan fadhido dhammaantood waxaan leenahay iyo xubnaha kale ganacsatada jazaakum allahu khayran runtii waxaan allah subxaana watacaala annagana aan allah subxana watacaala aan aan u weydiinayaa inuu ilaahay mataqaanaa dhibka gaaray uu badal khayr qaba siiyo lacagahaas iyo dhaqaalahaas loo aroorinayo ilaahay uu u barakeeyo
guddoomiyaha suuqa bakaaraha xasan mira dhiif oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ganacsatada ku hanti beeshay dabkaas ay ahaayeen intii ugu nugulayd ganacsatada xoogsatada ayna ka kooban yihiin ilaa afar boqol iyo labaatan qofood wuxuuna sheegay in hormuud salaam foundation ay tahay shirkadii ugu horreysay ee bixisay lacagta lagu kaalmeynayo dadka ku hanti beelay dabkaas waxaan u joognaa guddigii loo qabtay gurmadka dadkii ku hanti beelay bakaaraha ee ganacsatada iyo culummada inaan hormuud foundation kala wareegno deeqdii ay dadkaas ugu tabarucday oo ah boqol kun oo doolar dadkaas oo ahay dadkii ugu masaakiinsanaay suuqa bakaaraha ee ugu danta yaraay oo gaaraya afar boqol iyo labaatan qof ayaa ku hanti beelay waxay haysteen dhammaantood oo ka koobnaayay harqaanlayaal toddoba boqol iyo sagaal harqaan iyo dadkii biraha tumi jiray dheriga samey jiray dadkii xabadisowtada iyo malabka gedi jiray dadkii baatiga gedi jiray dadkii aadka u tabarta yaraa oo ujaabka yaraa ayaa meeshaas ku hanti beelay guddiga suuqa bakaaraha iyo sektarada iyo culummada soomaaliyeed ayaa arintaas u kacay oo runtii maaragtay u arkay inay arin maaragtay aada u dhib badan tahay alxamdulilaahi meel fiican ayay maraysaa sektarada qeybaha kala duwan ee suuqa bakaaraha dhexdiisa howl badan oo lacag aruurintaasaa ka socota shirkadaha waaweyn oo bangiyada iyo isgaarsiinta iyo kuwa marchandise-ka ah dhammaantood howl aada u fiican ayaa ka socota waxaan halkan aan mahad gooniya oo ballaaran uga uga soo mahad celinayaa shirkadda hormuud foundation oo ahayd shirkadda lacagta ugu badan lagu qoray haddana noqotay shirkaddii ugu horreysay oo lacagtii lagu qoray iyadoon kala dhimanayn ballan qaaday haddana mar saddexaadna saakay wareejinaysa sheekh maxamed yaasiin iyo sheekh cabdulaahi bookshop oo ka mid ah guddiga ayaa sheegay in hormuud salaam foundation ay mar weliba garab istaagto dadka ay dhibaatooyin ka soo gaaraan
shirkadda hormuud waxay la mid tahay magaceeda macanaa sida magaceeda ka muuqata oo ah inay hormuud ayaa dhaqankeedana ka muuqanhaya wax maanta ugu horeeyana maahee waa wax macruuf ay ku tahay oo runtii la yaqaanoo la og yahay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu ma aragtay khayrka ay ku socto uu ka aqbalo waxoodana ilaahay uu u barakeeyo guud ahaan dadka muslimiinta ah oo haddana daawanhayo amana maqli doono waxaan ugu baaqaynaa shirkaddaas inay ku daydaan dad fara badan baa ahlu khayr ah oo sadaqadaa lagu dadaalo dadkaa wax loo quuro ummaddaas dhibaatadu soo gaadhay la garab qabto dadkaa waxaa ku jira nin waxa qoyskiisa u irmaani uu ahaa hal harqaan
waa hagaag guud ahaan warka subaxnimo aad ka dhagaysanayseen dalsan muqdisho waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel